waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada sb s com au xariijin soomaali
dilaaga aamusan ee ka dhasha kulaylaha xaddhaafka ah ama waxaa loo yaqaano heat waves oo dhaawac u geysta maqaarka jirka dadka inta lagu jiro xagaaga ama samarka australia australia waxa ay soo martay noofembartii ugu kulolay taariikhda inkastoo xaalad cimileedka loo yaqaano laninia ay filayso inay keento xagaa roobab da-aan xafiiska saadaasha hawada ayaa sidoo kale saadaalinaya kulayl xaddhaafa oo waqti dheer socda quburada ayaa dadka ugu digaya inay taxadar muujiyaan marka gudaha ama dibadda ay joogaan waa guryahooda ama bannaanka hoose si looga hortago dhibaatooyin caafimaad oo la xiriira qoraxda ama kulaylka australia waxaa soo maray xagaagii ugu kululaa taariikhda laakiin madaxa xafiiska saadaasha hawada ee dalkan australia dor andrew watkins ayaa filaya inkastoo xaaladda cimilada laniniyo ay qabow wadato laakiin saasoo ay tahay aan kulayl badan wajahayno xagaagan daraasado la sameeyey ayaa muujinaya in dadka australiyaanka ah ee u dhintay kulayl xaddhaafa ay ka badan yihiin kuwa u dhintay dhammaan masiibooyinka kale xafiiska saadaasha hawada ayaa saadaalinaya in hawada oo xiranta ama waxaa humidka loo yaqaano waqti dheer xilliga xagaaga ay dhalin karto dhibaatooyin caafimaad tirakoob laga soo xigtay wasaaradda adeega degdega ee victoria ayaa muujinaysa in kala bar dadka cisbitaalada u tagay maqaarkooda oo gubtay ama waxa sanbanka loo yaqaano intii lagu jiray xagaayadii labadii kun iyo sideed iyo tobankii iyo labadii kun iyo sagaal iyo tobankii ay caruur ahaayeen doctor watkins ayaa sheegay in heerkulku uusan gaari doonin kulaylkii badnaa ee sanadkii lasoo dhaafay oo noqday sanadkii ugu kulolaa australia sidoo kalena ugu qalalnaa taariikhda dalka kulaylaha iyo kansarka maqaarka dadka ku dhaca nick banks waa maamulaha adeega degdega ee red cross garabkeeda south australia wuxuu sheegay in dadka looga baahan yahay inay taxadar dheeraada muujiyaan kulaylka xaddhaafka ah inta lagu jiro ee xilliga xagaaga maadaama daraasado lagu ogaaday in kulaylku ama heerkulka saa-idka uu noqon karo dilaa dadka u dhintay kulaylka ayaa ka badan kuwa u dhintay masiibooyinka sida daadadka dabka kaymaha iyo duufaamaha mr banks ayaa sheegay in dadka sida gaarka khatarta ugu jira ay ka mid yihiin dadka waayeelka ah haweenka uurka leh caruurta dadka naafada ah iyo dadka qaba xanuuno kale ama daawooyin qaata australiana waa caasimada kansarka ku dhaca maqaarka ama skin kansarka daraasad ayaa muujinaysa in shucaaca qoraxda oo waqti dheer ku dhaca qofka ay u keeni karto kansarka maqaarka ugu yaraan saddexdii qof ee australian ahba laba ka mid a ka hor inta aysan toddobaatan sano jirsan noocuu doonaba maqaarkoodu ha noqdee waxaa jira tallaabooyin fudud oo ka caawin kara dadka oo ay ku jiraan gabaad hoos ah ka galaan qoraxda ama ay xaraaradda gurigooda gudihiisa qabow ka dhigaan in dadka la waco ama fariin loo diro si looga warqabo xaaladooda maalmaha aad kulaylaha aadka uu jiro maer banks ayaa ku talinaya in biyaha si joogtaa loo cabo xataa haddii qofku uusan oomanayn ama haraadhayn oo biyo la cabo ee aan lagu bedeli karin khamri kafee ama cabitaanada sokorta leh si loo xaqiijiyo in qofku uusan fuuq bixin ama dehydrated uu noqon ama aysan biyuhu jirkiisa ka dhammaan dor warrick teag oo ka tirsan melbourne royal children's hospital ayaa sheegay inaan la dhayalsan karin in kulaylku qofka soo ridi karo maadaama uu xubnaha jirka waxyeelayn karo keenina karo in qofku xaalad degdega galo calaamadaha lagu garto dhibaatooyinka kulaylka badan uu jirka u keeni kara waxaa ka mid ah jirkaaga oo daciifa wadnaha oo xoogu garaaca neefsigaaga oo degdega murqaha oo ku xanuuna madax fudayd hadalka oo kugu dhaga dhaqdhaqaaqa jirkaaga oo aan sidii la rabay u shaqayn dhaqankaaga oo isbedela sida inaad si sahlan u xanaaqdo ama u carooto iyo inaad wareerto xaaladda markay sii xumaato waxaa dhici karta inuu qofku gariiro amaba suuxo dogtor tiig ayaa sheegay in qofka kulaylku waxyeello uu u geysto oo calaamadahaas muujinaya ay jiraan siyaalo loo caawin karo ka hor inta aysan ambalaastu imaan siyaalaha loo caawin karana waxaa ka mid a inaad qofka geyso meel qabow ama hoos ah afka aada uga qabato cabitaan xoogaa qabow laakiin aan aada u qaboobeyn inaad ka bixiso haddii qofku dhar waaweyn uu xiran yahay qofka maqaarkiisa oo aad saarto shukumaan ama wax isbuunyaa oo qoyan babi qofka si uu u qaboobo madaxa golaha kansarka queensland chris macmillan ayaa sheegay inay dad badan ku qaldamaan heerkurka khafiifka ah ama marka kuleylku uusan badnayn oo laftiisu sii dayn kara ayuu yiri shucaac badan oo qoraxda ka soo baxa oo waxa ultravioletka loo yaqaano taasoo dhaawici karta maqaarkaaga oo sababi karta gubasho maqaar ama waxa sunburnka loo yaqaano waxaa dhici karta in haddii sanado badan uu shucaacaasu ku dhaco maqaarka qofka inay keeni karto kansarka maqaarka waxaa jirase shan tallaabo oo la isaga difaaci karo shucaaca qoraxda waxaana ka mid a inaad gashato dhar qariye jirkaaga intiisa badan sida shaati gacmo dheera ah inaad marsato kareemka sunscreenka loo yaqaano oo nooca s b f soddon ama mid ka sarreeya oo loogu talagalay difaaca qoraxda waa sunscreene oo biyuhu aysan qaadi karin oo markii biyuhu ay ku dhacaan ay ka sibi bixdaan inaad meel hoos ah joogto inaad kuufiyad xirato inaad gashato ookiyaale si aad indhahaaga u difaacdo sida uu sheegay macmillan sannado badan oo jirkaaga uu ku dhaco shucaaca heerka sare ee loo yaqaano ultravioletka wuxuu keeni karaa kansarka maqaarka haddaba caruurta iyo qoraxda oo gubta maqaarka ama sunbanka tirakoob laga soo xigtay wasaaradda adeega degdega ee gobolka victoria ayaa muujinaysa in kalabar dadka cisbitaalka u tegay gubasho maqaar xagaagii labadii kun iyo sideediyo tobankii iyo labadii kun iyo sagaaliyo tobankii ay ahaayeen caruur iyo dhalinyaro da-doodu ka yartahay sagaal iyo toban sano docor tiig ayaa sheegay inuu laftigiisu arkay taas mar uu daaweynayay dad maqaarku gubtay caruurta maqaarkoodu wuu ka khafiifsan yahay ayuu yiri ama dadka qaangaarka ah marka way u nugul yihiin in maqaarkooda ay qoraxdu si sahlan u gubto docor tiig ayaa sheegay in caruurtu aysan iyagu ismaamuli karin garana karin waxyaalaha ay sameyn lahaayeen markay noqoto inay biyo cabaan ama iska difaacaan qoraxda haddii aysan waalidku ku dhiirogelin ama ku qasbin ayuu yiri wuxuu sheegay in marka laga reebo in qofku marsado jirka kareemka qoraxda labaatan daqiiqo ka hor inta uusan bannaanka u bixin sidoo kale waa inay laba saac oo kasta marsadaan ayuu yiri isla kareemkaasi si ay isaga difaacaan shucaaca ultravioletka ee qoraxda ka soo baxa oo jirka ama maqaarka gubi kara macluumaad dheeraada oo ku saabsan qoraxda iyo dhibaatooyinka ay geysato waxaad ka heli kartaa websiteka cancer council sidoo kale waxaad soo rogan kartaa ayaa layidhi u v index app oo aad ka heli kartid websiteka hay-adda saadaasha hawada ee dalkan australia ooe b o m loo yaqaano ama websiteka sunsmart sidoo kale haddii qof xaaladiisa caafimaad ama noloshiisu khatar ku jirto waxaad wici kartaa eber eber eber
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho